أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما bعd casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabanayaa أwalu tafsiiri suurati maryam suuratu maryam tafsiirkeeda awalkiisa suuraddan suuratu maryam ayaa lagu magacaabaa oo qisada maryam oo ku jirta darteed yaana loogu magacaabay tanaasubka iyo munaasabada ay la leedahay suuraddiina soo hadda aan kasoo yacnii ugu soo dambeysay suuratu lkahfi waxa ay tahay cajaa'ibtii suuratu lkahfi ku jirtay ee asxaabu lkahfi iyo qisatu muusa maca alkhadir iyo qisatu dilqarnayn cajaa'ib aada u waaweyn oo qudrada alle iyo tusaysa ayay ahayd suuraddanna cajaa'ib kale ayaa iyadana ku jirto dhinac kalena laga tusayaa qudrada rabbi oo zakariye iyo xaaskiisa oo dad aada u gaboobay ah ayaa ilmo laga dhex beerayaa dhexdooda iyagoo markaa yacni aan isbedelin oo saas yacni xaalkoodu uu ahaa waxaa kaloo suuradda ku jirto nebiyullaahi ciisa oo isagana ka dhashay haween ay dhashay oo aan aabba lahayn iyadana qudro kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa awoodihiisa iyo calaamaadka waxdaaniyadiisa iyo tusaya ah ayaa suuradda ku jirto labadaaba marka waa loogu munaasabeynayaa suuraddii tan ka horreysay guud ahaanna suuraddooda waxay ka warramaysaa labadaa qise waaweyn ambiyada ilaahay iyo xaalkoodu nebiyullaahi ibraahim iyo owlaadiisii iyo nebiyullaahi muusa iyo haaruun iyo iyay suuraddu ka warramaysaa iyo cardi oo iyo bandhig qiyaamaha iyo xaalku sida uu noqon doono iyo iyay suuraddu aada uga warramaysaa suuraduna waa suura makiya sagaashan iyo sideed aayadood qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim kaaf haa yaa cayn saad dikru raxmati rabbika haadaa kan dikru raxmati rabbika rabbigaa naxariistee naxariistiisa sheegitaankeedii waaye cabdahu addoonkiisii oo u naxariistay zakariyaa ahaa id waqti oo u naxariistay naadaa ou dhawaaqay zakariye rabbahu rabbigii oo u dhawaaqay nidaa'an dhawaaq dhawaaqa oo khafiyan qarsoon oon la maqlaynin oo isaga uun markaa yacni rabbigii ou maqashiinayo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga wahana wou daciifay alcadmu cadmii aniga lafteyda ayaa daciiftay minnii xaal ou aniga iga ahaaday xaggayga washtacala waxaa huray alra-su madaxii ayaa huray madaxaygii shayban min shaybin ciro ahaan ayuu u huray walam akun ma ahayn hadda ka hor biducaa'ika adiga baryahaaga aan ku baryo rabbi yaa rabbi rabbiyow shaqiyan mid ku dhur darsaday ma aanan ahayn wa inii aniga khiftu waan cabsaday almawaaliya ayaan ka cabsaday ilma adeeraday ayaan ka cabsaday min waraa-ii gadaashayda xaal ay ahaanayaan wa kaanat imra'atii wa kaanad waxay ahaatay imra'atii xaaskaygana caaqiran tu aan dhalaynin ee fahab hibey lii aniga ii hibee min ladunka adiga agtaada weliyan weli ii hibey arrimahayga marka aan dhinta ka gadaale markaa idhaxlo oo arrimahaygii markaa aniga ii dhow ii hibey waana cunug oo isaga dhala ayuu ka wadaa weliga oo yarisunii i dhaxlaya aniga wayarisu dhaxlayo min aali yacquuba reer yacquubna dhaxlayo wajcal ka dhig hu isaga rabbi yaa rabbi rabbigayow radiyan mardiyan mid laga raalli yahay ilaahu ka yeel sidaabaa marka nebiyullaahi zakariya ilaahay ugu cabaaday oo wixiisii iyo waxa uu rabo uu rabbi ugu sheegtay markaa sababka de nebiyullaahi zakariya uu sidan ugu markaa sheegtayna waxay ahayd suuratu aali cimraan ayaan kusoo marnay kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqaa qaala yaa maryamu anaa laki hada qaalat huwa min cindi illaah markay sidaa tihi in allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab hunaalika dacaa zakariya rabbahu marka meeshaas ayuu zakariyana rabbigii ku baryay marka ayb marka allah wuxuu leeyahay kaaf haayaa cayn saad iyadu waan soo marna xuruuftan muqatacada qur-aanka mucjisnimadiisay ka waramaysaa ee waanu soo marnay iyada iyadoo kale dikru raxmati rabbika dikru waa khabar oo mubtada loo soo qadarayo haadaakani dikru raxmati rabbika rabbigaa naxariistiisa sheegiddeedii waayo naxariista rabbigaa baa la sheegayaa ayb cabdahu oo u naxariistay addoonkiisii marka cabda waxaa weeyaan waa macmuul caamilka nasbiyeyna waa raxmati raxmada ayaa nasbisay oo maadaama ay masder tahay tacmalu camala ficlihaa marka waxaa loo masderkii waxaa loo idaafeeyey faacilkiisii mafcuulkiiba u nasbistay marka cabdahu ah ayb haadaakani dikru raxmati rabbika rabbigaa naxariistiisa sheegiddeedii waaye cabdahu addoonkiisii oo u naxariistay zakariyaa ahaa addoonkiisii zakariya ahaa oo u naxariistay id waqti oo u naxariistay raxmada ku tacalluji darafkanna id waqti oo u naxariistay naadaa rabbahu rabbigii oo u dhawaaqay naadaa zakariya oo u dhawaaqay rabbahu rabbigii oo u dhawaaqay waa nidaau istiqaahatin rabbi buu marka gurmad iyo gargaar kaga dalbayaa nidaha marka waa nidaa-u dalab ee wicitaan iska caadiya ma aha ee wicitaan cibaado uu ku dheehan yahay oo baryo ay ku dheehan tahay wiciddu markay baryo ku dheehan tahayna dee cibaaday noqonaysayo adducaau huwa alcibaada waatuu xadiidka nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama uu ahaa id waqti ayuu u naxariistay naadaa ou dhawaaqay zakariya rabbahu rabbigii ou u dhawaaqay nidaa-an dhawaaq dhawaaqa oo khafiyan qarsoon laba macnaa lagu macneeyaa sababka uu markaa u qariyey tan loo badan yahay uguna badan waxa ay tahay dhawaaq sir abu u dhawaaqayo inuunan dadka istutusin oo riyaa iyo ayuu ka iska beri yeelayaa ikhlaas iyo yacnii ilaahay iyo isaga un inay is-og yihiin buu rabaa cidna unan tusin cibaadadiisaas macnahaasaana ugu fiican culimada in badanna marka ay ku tagaan macno labaad baa jiro ama cillo labaad oo waxa uu hoos ugu dhigay ducada waxay ahayd bay leeyihiin isagoo oday waayeel a noqday iyo haweentii oo aan dhalayninba oo dhalmadii iyo asbaabihii haween caadaadkii ay ku dhali jireen kasoo gudubtay inay dadka maqlaan buu diidayaa ilaahu ilmo isii ee markaade waxay u nisbeynayaan marka waali iyo si kaley u nisbeynayaan marka armaygu waxaa kuu nisbeeyaan buu isyidhi waa ka qariyey marka dadkii laakiin macnaha hore ayaa xoog badan leanna qudrada ilaahay wax cajsi gelin karaa ma jiro ayb waxaa laga qaadanayaa marka ducadu inay ku fiican tahay in la qariyo qofku markuu rabbigii baryayo niyad khaalisa inuu ku baryo hoosna u dhigto cidna uunan istustusin rabbigii marka si kasta wuu maqlayaa in kor loo qaado ducada lala qayliyana de waa kii nabiga sal lla ly slam asxaabta ku yidhi ayuha nnaas irbacuu calaa anfusikum fa inakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban dadow naftiina u tura oo u dhimriya idinku ma baryaysaan qof yacni axad ma baryaysaan dhegala ama mid idinka maqan ma baryaysaane ilaahay waa idin maqlayaa hoos ha isdhibininoo hoos u dhigta ducadiina udcuu rabbakum tadarucan wakufyatanna waa soo marnay qaala wuxuu yidhi marka rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga wahana alcadmu wahana waxaa daciifay oo taag dareeyey alcadmu ay cadmii lafteydii waay asha ku jirtana waa iska markaa jinsiye laf oo dhan baa loo jeedaa lafihii oo dhan ee hal laf oo gaar ah kama wado ee ashana sideeda iyada lafteeda yacni idaafadii cadmiidii ya-dii loo idaafayn lahaa baa la gooyey ashi baa laga bedel dhigay marka wahana ay cadmii bay u dhigan tahay iyadoo la yirioo kale inii aniga wahana waxaa daci wou daciifay oo waa taag dareeyey alcadmu ay cadmii lafteydii baa taag daraysay minii aniga xaggayga xaalay ka ahaatay laftu marka waa jirka muuqaalka jirka waxa yacni qofka ista yacni taagnidiisa iyo dhaqaaqiisa iyo wax ka miisaamay ku jirtaa lafaha iyo murqaha marka lafihii hadday burburaan oo ay daciifaan qofka jismigiisa inta kalena waa daciifayaa dabcan waa yeelnimadiibuuna marka u jeedaa washtacala wuu huray alra-su madaxii ayaa huray shayban ayuu la huray yacni ciro darteed meeshaana marka de ciradii iyo dab ayuu isku shabahayaa cirada iyo dabkana maxaa ka dhexeeyo bijaamici lintishaar faafidaa ka dhexayso ciradiina madaxa waa ku faafaysaa oo mar hadday soo gashaa marka waa un ku soconaysaa dabkuna waa faafayaa isagana meeshii dab haddii lagu dhajiyo shay hore unba ugu sii soconayaa marka wuxuu ka cabirayaa marka macnahaas isticaaraa ku jirta marka wuxuu isku shabahayaa laftii iyo wuxuu isku shabahayaa ciradii iyo wuxuu isku shabahayaa iyo dabkii waa istiaara isticaaratu maxsuusin bimaxsuusin laba shay oo marka maxsuus ah baa laysku shabahaya dabkuna waa maxsuus ciradiina waa maxsuus oo wax la arki karo ayib macnahaasaa marka ku jira isticaaro mar hadday ku jirta de majaaskii wuu soo gelayaa dabcan ayib luqada carabtana de waa ku jiri jirtayoo waata maqsuurada ibnu durayd ay ku jirto washtacala almubyadu fii muswaddihi yacni madaxii ciro ayuu sheegayaa marka wuxuuna cabirayaa sidan oo kale ayb mil ishticaali الnaari fi jazli اqada fi jazli اlqada ayb labada marka jaamica ka dhexeeyana waa kaas oo waxay tahay intishaarka iyo faafidda sida dabka u faafo ayaa madaxii waxaa ugu faafay ciradii ayb washtacala wuu huray alra-su madaxii ayaa huray shayban buu la huray min ajli yani shayban min shaybin ciro ahaan ayuu u huray marka waa shayban waa tamyiiz muxawal can ilfaacil ay ishtacala shaybu ra-sii waan saasoo kale ka dhigan tahay walam akun ma aanan ahayn hadda ka hor biducaa'ika baryahaaga adiga aan ku baryo rabbi yacni kuma aanan ahayn rabbi yaa rabbi rabbi rabbigayow shaqiyan ma aanan ku ahayn mid dhur darsaday oo hadda ka hor haddaan ku baryo waa ay sii jirtay waxa aan kaa baryo ducada marka cibaadadii aan ku caabudi jiray baryihii aan ku baryi jirayna ilaahu iguma qadin jirinoo shaqi igagama aadan dhigin ayb hadda marka haddana waa kaa filana qofka markuu rabbi baryaayo subxaanahu watacaala isagoo ku kalsoon inuu rabbigii aqbalaayo inuu baryaa la rabaa kalsooniba ku qabo inuu ilaahay u gargaarayo wa inii khiftu lmawaalii wa inii aniga khiftu waxaan ka cabsaday almawaalii ilma adeeraday baan ka cabsaday banii cammi mawaalidu marka waa banii cammi ilma adeeradii iyo casabadeydii ayaan ka cabsaday min waraa-ii gadaashayda yaan ugaga cabsaday laba macnoba marka way ixtimaalaysaa macno waxa uu yahay in la yidhaahdo cabsidaas marka oo u cabsanayo inay diintii ka tagaan casabadii iyo qaraabadiisaas xoogaa isagu uunan tooska u dhalin ayuu wuxuu is yidhi haddii aada dhimato armay armay diinkii iyo wadi waayaan macna marka sidaas waaye waana macno xoog badan kaasaana aada u fiican ayb wa ilaa yacni macnaha kale ilma adeeradiisuu ka cabsaday inay isaga dhaxlaan haddii la yidhaahdo de waxay noqonaysaa arrintu arrin adduunyo inuu ka warramayo sidaasna marka ambiyadu xaalkooda ma uu laa-iq aha ayb oo inuu yidhaahdo anu maalkayga ilmo i dhaxlaa ma haysto ma yacni ma haysto casabo unbaa idhaxlayso arrintaas baa walwal igu hayso xoogaa marka laa-iq ambiyada uma aha midda kale nabiyullaahi zakariya nin hadda lacag badan haystana maba uunan ahayne leanna rasuulka sal ll ly slam wuxuu yihi kaana nabiy kaana zakariyaau najaaran zakariya nin wuxuu ahaa loox qore ah xirfadiisaas alwaaxdaas iyo faryaamadaas buu ahaa de wixii uu soo shaqaystana isagaa cuni jiray oo gacantiisa waxay shaqayso u cuni jiray ee qofka sha'nigiisu sidaas yahayna qof lacag badan haysto uma badna ayb oo siyaaqa laftiisu xadiidkaa laftiisa waa laga garana ee siyaaqa soo socdo yarithunii wayarihu min aali yacquubana waa laga garana ile ilmo yacquub ma dhexlaayo cunugan zakariye dhali doono yacquub ilmihiisa wax badanay isu jiraan ma dhexlaayo dabcan waxa marka laga hadlayo oo uga baqayaa waxay tahay cilmiga iyo nubuwadii inay dayacanto saasuu ka baqaana waana midaas midda uu u raadinayo ilmo markaasi mid saddexaad haddaad usii geyso waxay noqonaysaa xadiidkii nabiga sal ll ly slam uu yidhi innaa macaashira alanbiyaai laa nuurasu annagu haddaan ambiya nahay nalama dhaxlu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam maa taraknaa sadaqatun wixii aan ka tagno waa sadaqo marka muxuu dhaxal uga baqaaba marka intaasba marka waa qaraa-in xoog badan oo tusaysa marka cabsida isaga hayso iyo irtiga aayadda soo socda ku jira macnihiisa tusaysa wa innii aniga khiftu waxaan ka cabsaday almawaaliya ilma adeeradii iyo casabadii ayaan ka baqay min waraa-ii gadaashaydaan uga baqay oo cilmigii iyo yacni waxyaa wixii markaa aan yacni soo hayay inay markaa dayacmaan oo iyagii marka ay dayacaan ayb wa kaanat waxay ahaatay imra-atii xaaskaygana caaqiran ayay ahaatay mid aan dhalaynin oo ma dhalays abay ahaatay fahab lii ee ii hibay rabbiyow min ladunka adiga agtaada iiga hibay weliyan weli igaga hibay mid aniga ila xiriiro oo aan dhala markaas yacni kaas oo yariunii dhexlayo aniga i dhexlayo wayarihu dhexlayo min aali yacquuba reer yacquub marka min aali yacquubaba haddii la keenay waxa layska dhexlaa waa nubuwa iyo cilmi maahan marka maal iyo waxaas maaha lianna min wayarihu min aali yacquuba meesha ma soo gasheen ayb inkastoo ay jiraan culimo iyagu dhahayaan yarithunii anuu idhexlayaa maalkii ayaa laga wadaa wayarithu min aali yacquubana waxaa laga wadaa nubuwada iyo cilmiga haddana xadiidka nebigo inaa macaashira alambiyaai laa nuurath iyo marka la fiiriyo iyo xaalkii nabiyullaahi zakariya iyo ambiyada zuhdigooda iyo maal inuu markaa yacni u cabsado ma keenayso ayb yarithunii xarafkaa sidaa waa loo aqriyey waxaa la akriyay yarithnii wayarith min aali yacquuba marka yarithnii haddii la yidhaha marka jawaab bay marka amarka u noqonaysaa ducadaas ducada ficlu ducaa fahab lii ii hibey min ladunka adiga agtaada weliyan ii hibe yarithnii ha i dhexlee waay marka aniga nacan yarithnii i dhexlee wayarith dhexlee min aali yacquuba reer yacquubna dhexlee qiraa'adaana tawjiiheedu sidaas wajcal ka dhig hu isaga rabya rabbi yaa rabbi rabbigayow radiyan mardiyan mid laga raali yahay ilaahu ka yeel sidaasuu yidhi ayb ayb yaa zak markaa sidaa markuu yidhi de allah subxaanahu watacaala baa malaa'igtii marka usoo diray markaabuu alla wuxuu yidhi yaa zakariya zakariyow inaa anagu nubashiruka waanu kuu bishaaraynaynaa bighulaamin baan kugu bishaaraynaynaa wiil wiilka oo ismuhu magaciisu yaxyaa uu yahay yaxyaa mid noolaanaya yacni lam najcal kaasoo lam najcal aanan yeelin lahu isaga min qablu hadda ka hor samiyan musaamiyan mid la magac ah aanan hadda ka hor u yeelin oo isaga markaa la sami oo la magac ah aanan u yeelin markaa ducadiisii alla waa aqbalayoo wiil baa marka loo hibeynayaa magaciisiiba hadda ka hor aan lala bixin marka alla wuxuu yidhi yaa zakariya zakariyow inaa anagu nubashiruka waanu kugu bishaaraynaynaa bighulaamin baan kugu bishaaraynaynaa inaan wiil ismuhu magaciisu yaxyaa uu yahay kaa oo lam najcal aanan u yeelin lahu isaga min qablu hadda ka hor samiyan musaamiyan mid la magac aho xagga magaca kale eg ayb laba macnaa marka samiyanta ku jiro ay musaman bismihi isaga yacnii aan la magac ahayn qataado sida uu ku macneeyey saas waxaa kaloo la yidhi lam talid mithlu mithlahu caaqirun qatu yacni wuxuu waxaan loogula mid ahayn haween dhalmadii ka baxday waqtigeedii maynan dhalin isagoo kale ayb macnahaana marka waa lam najcal lahu min qablu samiyan waa lagu macneeyey macno saddexaad baa jiro marka ay tahay samigu inuu yahay almumaathilu mid kala dhigmo fi sumuwi warifcati saraynta wa sharafi iyo sharafka aanan yeelin mujaahid baa isagu sidaa ku wado ayb yaa zakariya zakariyaw inaa anagu nubashiruka waxaanu kugu bishaaraynaynaa bighulaamin wiil wiilka oo ismuhu magaciisu yaxyaa uu yahay kaasoo lam najcal lahu aanan u yeelin isaga min qablo hadda ka hor samiyan mid la magacoo la sami ah qaala wuxuu yidhi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa min ayna xaggeebaa ama annaa kayfa sideebaa yakuunu lii ou iigu ahaanaya aniga ghulaamun wiil wa kaanat imra'atii walxaal qad kaanad ay ahaatay imra'atii haweenteydana caaqiran tu aan dhalaynin waqad balagtu walxaal qad balagtu aan gaaray anigana min alkibari weynaanta xaggeeda aan ka gaaray citiyan qalayl yacni inaan engegayba nacam ayb almubaalagatu fi lkibar weyaan marka nacam ayb yani xarafkaani marka yuqaalu lilcuudi lyaabisi laanta markay qallashaa waxaa la yidhaha cuudun caatin cuudun caatin wa caasin labadaba waa la dhahaa caatin bitaai wacaasin bisiini lmuhmala ayb ficilka asal ahaantana marka cataa yactuu weeyaan cataa yactuu laamkiisu asalku waaw waay marka nacam ayb cataa yactuu cutiyan wa citiyan labadaba nacam cutiyan wa cutuwan iyo ahaana waa loo gedin karaa waawdiisana waa laysaga wadi karaa nacam ayb qof shay kastoo marka meesha ugu danbeyso weynaanta ka gaaro ama yacni fasaadka ka gaaro ayaa waxaa la yidhaha fa huwa caatin wa caasin walidaalika qofka gaalkaa markau kufrigu ku ku mubaalaqoodo uu ku xeel dheeraado meesha ugu danbeyso ka gaaro waxaa uu ku jiraa baa la yidhaha cutuwi kibir iyo wuxuu ku jiraa marka yacni meeshii ugu dambeysay ayuu gaalnimada ka marayaa hadda marka minalkibaridaa yaa waxay tilmaamaysaa marka waxa uu isagu ku muba yacni meesha ugu danbeysa ka gaaray nabiyullaahi zakariya waa da-da iyo weynaanta de xumaan kale wax kale ma qabo ambiyada ilaahiyna ma qabaan xumaan ayb asalka kelimadda marka saas waay qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa annaa bimacnaa kayfa sideebaa annaa bimacnaa min ayna xaggeebaa yakuunu lii ou iiga ahaanayaa aniga ghulaamun wiil walxaal kaanat imra'atii qad kaanad ay ahaatay imra'atii haweenaydeyda xaaskayga caaqiran mid aan dhalaynin waqad balagtu aan gaaray anigana min alkibari weynaanta citiyan qallayl aan gaaray oo xaalad aad u daran oo qallayl ah istifhaamkan marka nabiyullaahi zakariya uu leeyahay sidan maxay tahay marka istifhaamkan macnihiisa istifhaamkan marka macnihiisu ilaa saddex tafsiir oo kale lagu fasiray midka ugu nabadgelyada badan oo uguna loona badan yahay waxay tahay in laga dhigo istifhaamku istifhaamu istikbaarin wasti wasticlaam ogaal unbau dalbayaa nabiyullaahi zakariya ee maahan marka istifhaamu shakin maaha isaga shaki kuma jiro ee waxaa weeyaan istikbaar iyo isticlaam waxbuu rabaa inuu ogaado maxaa yeelay wuxuunan ogeyn waladkan loo bishaareeyey labadooda miyuu ka imaan doonaa mase isagaa gabar yar guursan la dhihi doonaa mase iyagiibaa dhallinyaronimo loo soo celi doonaa see cunugaani u dhalan doonaa wuxuu rabaa inuu taas ogaado ee maahan inuu ilaahay qudradiisa iyo uu ka shakisan yahay macnaha labaad in laga yidhaha istifhaamu tacajub min qudrat illaahi tacaala qudrada alleh ayaa weynaanteedu la yaabay markaasuu sidan ka weydiiye labadaasba dhib ma laha macno saddexaad oo bacdi almufasiriin laga wariye ayaa jirto laakiin macno xoog badan kaasi maaha waana macno ambiyada xataa aan laa-iq u ahayn ayb qaala wuxuu yidhi alle kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas lagu sheegay qaala rabbuka malagii baa marka wuxuu yidhi qaala rabbuka qaala wuxuu yidhi kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas weeyaan malagii u bishaareynaya dhahayo qaala rabbuka rabbigaa wuxuu yidhi huwa abuuristaas in labadiinna ilmo la ydinka dhex abuuro khalqiga iyo abuuristaasi hayinun mid fudayd badan waayo oo fudud calaya aniga korkeyga ku fudud waayo sidaa buu rabbi yidhi waqad khalaqtuka waan ku abuuray min qablu hadda ka hor yacni cunugan abuuristiisa ka horba waan ku abuuray walxaal lam taku aadan ahayn adiga shay-an adoon waxba ahayn baan ku abuuray ayb qaala wuxuu yidhi zakariya markaa rabbi yaa rabbi rabbigayu ijcal lii ii yeel aniga aayatan calaamad ii sameey aan ku garto haweentii inay markaa uur qaaday qaala wuxuu yidhi aayatuka aayadaada calaamadaada aad ku aqoonsanaysid anlaa tukallima inaadan la hadlin waayo annaasa dadkii halaatha layaalin saddex habeen inaadan dadka la hadlin sawiyan xaalaad tahay mid caafimaad qabo yacnii abuuristiisii iyo xaaladiisu ay jinjin tahay ayb calaamadiina marka taas ayaa loogaga dhigay qaala wuxuu yidhi kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas arrintu waa saa lagu sheegay qaala rabbuka rabbigaa wuxuu yidhi huwa damiirku wuxuu u laabanayaa khalqigii abuuristii huwa abuuristaasi cunugaa marka inaan idinka dhex abuurayo hayinun mid fudud waayo calaya korkeyga adiga laftaada isfiiri baa la leeyahay adiga maxaad ahayd waqad khalaqtuka waan ku abuuray min qablu hadda ka hor ayb oo min qabli khalqii inta yacni abuuristeyda aan abuuray yacni adiga mar yacni abuurista aan cunugan marka aan iyo hibeyntan aan cunugan kuu hibeeyey ka hor ayaan ku abuuray adiga ayb hibadii aan kuu hibeeyey iyo bishaaradan lagu bishaareeyey iyo abuuristaa aan abuurayo wiilkan hortiibaan adiga ku abuuray walxaal lamta ku aadan ahayn shay-an adoon waxba ahaynba adoon wax jiraba aan ahayn ayaan adiga ku abuuray wiilkan iyo bishaaradan iyo ka hor ayb marka adigiiba haddii min cadam lagaa abuuray oo lagaa keenay adoo cadam ah haddii lagu ehaysiiyey ee ilmo inaan marka hadda abuuro waxba iguma ahan waayo saasuu alla leeyahay subxaanahu watacaala qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal lii ii yeel aayatan calaamad ii yeel wixii aan aan ku garto ku aqoonsado waxaad iigu bishaaraysay calaamatan calaa maa bashartanii bihi qaala wuxuu yidhi aayatuka calaamadaada anlaa tukallima inaadan la hadlaynin waayo annaasa dadka halaatha layaalin saddex habeen sawiyan xaal aad tahay mid caafimaad qabo ayb oo xaaladiisu markaasi ay toosan tahay ayb saddex habeenoo isku xigxigto waay marka ayb sawiyanna marka saxiixan saliiman aada mid caafimaad qabo nabad qaba aad tahay marka afqabasho kale iyo ma jirto aafo iyo cudur kugu yimid saddex habeen baad dadkii aadan la hadlaynin ishaaro unbaad kula hadli doontaa suuratu aali cimraanna halaathata ayaamin ilaa ramsan bay ahayd ayb sidii baa marka ilaa haweentii marka ilaahay uurbuu caloosheeda yacni ilmo ayuu geliyey calaamadii baa marka la tilmaamayaa waa kanba fakharaja calaa qowmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabixuu bukrata wacashiya fakharaja wuu kusoo baxay nabiyullaahi zakariya calaa qowmihi qowmkiisa korkooda ayuu kusoo baxay min almixraabi mixraabka meeshii uu ku tukanayay oo alle ku caabudayay xaggiisa ayuu kasoo baxay oo uga soo baxay fa awxaa ilayhim waa u ishaaray fa awxaa wuu u ishaaray ilayhim iyaga xaggooda ayuu u ishaaray an sabbixuu ay sabbixuu ilaahay hufa oo nasaha yacni tukada bukratan aroor iyo wacashiyan galab sidaasuu yidhi intuu usoo baxay buu salaadiibuu marka u tilmaamayaa waxyiguna bimacna alishaara ayaa laga wadaa ay fa ashaara ilayhim ayb anta meeshaa ku jirtana an sabbixuuda waxaa loo badan yahay tafsiiriye inay tahay bimacnaa ay ayb qaarna waxay yidhaahdaan antaani waa masderiye haddii masderiye marka laga dhigo waa markaan ku soconno anta masderiyada ah inay geli karto ficil dalabi ah markaan ku soconno ila ana sabixuu waa ficil dalabi hadda waa amar marka aan sidaa ku wadno qolada banaynayso warkooda lagu socdo qaacidada sidaa loo wada marka waxay noqon kartaa anta masderiya waxayna ka dhigan tahay fa awxaa ilayhim tasbiixa wuxuu u waxy wuxuu u ishaaray oo u tilmaamay tasbiix ayb tasbiixdana da dabcan salaadii iyaa loo jeeda laakiin anta in bimacnaa eyda ey laysaga wado tafsiiriya laga dhigaa wanaagsan fakharaja wuu soo waa baxay calaa qowmihi qowmkiisii korkoodu kusoo baxay min almixraabi mixraabka xaggiisa uga soo baxay mixraabka marka waa meesha isaga uu ku dukanayay fa awxaa ilayhim wuxuu u ishaaray xaggooda an sabixuu ay sabixuu hufa rabbakum yacnii rabbigiin hufa oo ceeb iyo nuqsaan ka hufa u tukada bukratan aroori iyo wacashiyan galab halkan marka culimada waxay ka baxdiyaan kutubta axkaamu lqur'aan mas'ale marka imaamada la xiriirto oo waxay yidhaahdaan imaam mixraabku asalkiisa iyagoo ka duulayo marka mixraabku waa meel korayso oo dadka gadaashiisa yacni ku dukanayaana ay hooseeyaan mixraabku marka waa makaan murtafic meel xoogaa yar sarraysa saa darteed marka waxay ka baxdiyaan halkani ma bannaan tahay imaamku meel kore inuu istaago ma'muumiintuna ay ka hooseeyaan oo salaada sidaasi ma ma maxay noqonaysaa waana masale madaahibtu ku kala tagtageen eewaxaa dhacday athar ahaan xudayfatu bnulyamaan ayaa almadaa-in meesha layraa ayuu dadka ku tujinayey meel kore ayuu koray marka isagoo imaam dadkii u ah saxaabiga abuu mascuud albedri ayaa soo gacanta ayaa yacni soo jiiday uu soo jiiday markaasu wuxuu yidhi soo deg nacam waad og tahay buu yidhi in imaamku uunan ka kor noqonaynin maamuumiinta isaguna marka waan ogahay uu yidhi waa u qiray labadaas saxaabi iyo saxaabi kale saddexdaas yaa iyagu marka qurdubi wuxuu leeyahay waxa ay kahdeen imaamku meel ka sarreyso ma'muumiinta inuu isagu ku dukado iyaguna ay ka hooseeyaan in markaa makruuh ay tahay saxaabadaas ayaa sidaas looga qaatay ayb aharka saxaabada xudayfana abu daawuud baa werinayaba fii sunanihi buu ku warinayaa alimaam abu daawuud fii sunanihi meeshaa marka dee karaahadaasna madhabta shaaficiyadu way qabtaa sidaas karaahadaa bay qabtaa ilaa lidaruuratin daruuro inay jirto maana tacliim iyo wax lamida waa uga kor mari karaa marka imaamku dadka haddii dad wax la barayo ficilkiisa in la arko iyo waxyaabahaas uu rabo litacliim waxayna ka qaadanayaan xadiidkii sahlu bnu sacdin asaacidi ee nebiga mimbarka korkiisa uu salaada ku dukaday saxaabaduna ay gadaashiisa ku dukanayeen ee nebiguna sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi sidan waxaan u yeelay lita'tamuu bi inaad igu dayataan walitacallamuu salaatii iyo salaadeyda inaad barataan marka litacliim meeshaasuu shaafici uga qaatay marka hadday tacliim qasadkeed iyo tahay dhib malaha laakiin ligayri tacliim ama yacnii daruuro keenaysa la-aanteed karaaha ayaa ku jirto imaamku inuu ka koreeyo dadka ayb ma'muumku isagu inuu ka koreeyo imaamkiisu wax dhiba male bukhaari tacliiq ahaan wuxuu keenayaa abu hureyre inuu ku dukaday imaamkuu la dukanaya sadxiga korkiisa ayuuna salaada ugaga tu kala tukanayay bukhaarina marka tacliiq ahaan buu u keenay bayhaqina fi sunan alkabiir ayuu ku wariyey imaamku marka ma'muumku wax karaahaa male marka inuu isagu meel kore uu joogo uu taagan yahay laakiin imaamku inuu meel kore joogo yaa karaahadu ay ku jirtaa meeshanna marka masaladaas way ku baaraan yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwati waaataynaahu lxukma sabiya cunugii markaa dawow dhashay nabiyullaahi yaxyaa wuu dhashay marka alla wuxuu leeyahay qulnaa lahu waxaanu u dhahnay isaga yaa yaxyaa yaxyow khud qaado alkitaaba kitaabkii qabso oo qaado biquwatin bijiddin dhabnimo ku qaado wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga alxukma fahamkii ayaan siinay oo kitaabkii la fahmo sabiyan xaal uu yahay isagoo ilmo yaryar ah sabi ah yar ayaanu siinay waxanaanan naxariis ayaan siinay naxariista oo min ladunnaa agteenna ka ahaatay wa zakaatan dahirnaan ayaan siinay oo waxyaabaha dunuubta yacni xunxun uu markaa yacnii ka dhowrsado daacada rabbina uu ku dhowrsado ayaanu siinay wa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu nabiyullaahi yaxya taqiyan mid dhowrsado ayuu ahaadayoo rabbi subxaanahu watacaala ka cabsado rabbigii oo amarka rabbigii fartoonaado wuxuu ka reebay ina ka haro wa baran ayaa wa kaana wuxuu ahaaday nabiyullaahi yaxyaa kusii wad marka waxaad ku cadaftaa wa kaana taqiyan wa baran ayuu ahaaday mid u baarinimo fala biwaalidayhi labadiisa waalid mid baari u ah ayuu ahaaday walam yakun ma uunan ahayn jabbaaran mid isweyneysiiyo daacada rabbigii iska weyneysiiyo casiyan caasiyan oo caasi ah ma uunan ahaanin wasalaamu nabadgelyo la nabadgala calayhi dushiisa ahaatay nabiyullaahi yaxyaa yowma maalin uulidda la dhalay maalinkii la dhalay iyo wa yowma maalin yamuutu ou dhiman doono iyo wa yowma maalin yubcathu lasoo bixinaya xayan isagoo nool marka xaalkii nabiyullaahi yaxyaana sidan baa ilaahay tilmaamo badan ayuu ku sheegay yacni aayadahan alla wuxuu yidhi yaa yaxyaa yaxyow khud qaado alkitaaba kitaabka qabso biquwatin ku qaado bijiddin dhabnimo ku qaado qaadashadaana marka waxaa loo jeedaa inuu ku camal falo kitaabka waxa kitaabka ku jira inuu ku camal falo yaa la amrayaa marka khudi ilkitaaba biquwatin macnaheedu waxa ay tahay kitaabka oo bijiddin loo qaato waa in kitaabkii la barto la daneeyo qofka uu daneeyo kitaabka ilaahay barasho ahaan inuu u daneeyo tadabbur ahaan yacni faham yacni faham ahaan ku dhaqmid lagu dhaqmo qofkii uu ku camal falo oo uu isaga isku ilaaliyaa la rabaa ayb wa aataynaa waxaanu siinay hu nabiyullaahi yaxyaa alxukma xukunkii baan siinay macaani badan bay ku sheegaan mufasiriintu laakiin waxay isugu imaanayaan alxukma ay ilfahma bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa oo la fahmo ayaan siinay meeshaas marka waxaad ka ogaanaysaan ruuxa ilaahay u naxariisto ama wanaagga ou la doono kitaabkiisau fahamsiiyaa waa nicmo aada u weyn waayo nicmatu tafaquh qofka inuu diintii ilaahay baranayo faham ilaahay u siiyo ee uu danaynayo uu jecel yahay waa nicmo aada u weyn qofku inuu kasii jeedo in la barto iyo inaan la baranin amaba barashadeeduba muhiim saas aynan la ahaynna waa wax aada u dhib badan waay waa qof aan khayr lala doonin xadiidka nabiga sal ll ly slamna wuxuu ahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkau ilaahay khayr la doono diintou fahamsiiyaa mafhuumka marka xadiidku wuxuu yahay qofkii ilaahay khayr ounan la doonin diintiisa ma fahamsiinayo maxal ugama dhigaayo walidaalika quluubta xun ilaahay diintiisa waa ka ilaashana waxaan soo marnay suurat lacraaf saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri اlxaqi aayaadkayga alla wuxuu leeyahy waa ka leexinayaa inay fahmaan dadka dhulka korkiisa ku kibraayo haddaad aragto mar marka qof ilaahay diintiisii aan la baraynin ama culays ka saaran yahay ama isagiiba aan lagu karin oo kasii jeedo waa qof aan khayr lala doonin qofkii ilaahay diintiisa u kaxeeya xaggeedana aada iyo aad buu u nasiib badan yahay nicmo weyn baana ilaahay siiyey waa inuu alxamdu lilaahi yidhaahdaa kuna shukriyaa laakiin maanta xaalkeenna waa ka duwan yahay sidaas na qofkii diinta baranayay xataa isaga laftiisa ama kii bartay waxaa laga yaabaa inuusan aada ugu qanacsanayn ee uu leeyahay waa lagaa hormaray waa lagaa tegay ninkaa waxaasuu bartay kan sida loo ammaanayo midkan sida durbaanka loogu garaacayo ee qofkan sida uu yahay fiiri buu is adiga yaa ku yaqaaninu isleeyahay nacam adiga dee ilaahay xaggiisa lagaa yaqaanaa subxaanahu watacaala bani aadamkanna isagaa ilaahay qabuul kuu gelinayo nacam leanna ilaahay qofkau jeclaado isagii bani aada jibr jibriil buu u sheegaa markaasuu dhahayaa inii axbabtu fulanan hebel baan jeclaadee jeclaw adigana jibriil malaa-igtii buu u sheegayaa uma yuudacu lahu lqabuulu fi lardi dhulka dhexdiisii qabuul baa loo gelinayaayo dadka akhyaarta ah way jeclaanayaan ayb qofku markaa dee wax weyn in la siiyey inuu fahamsanaadaa la rabaa haddii ilaahay uu karti kuu siiyey inaad u fariisato diinkiisana waa inaa ilaahay uga mahad celisaa adiga awooddaada kuma keenin ayb iyo xeeladaadii kuma imaanin ayb ambiyada ilaahay waa kan wuxuu ku ammaanayaa alfahmu fi ddiin ayb wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga alxukma xugun ayaan siinay oo kitaabka alle in la fahmo sabiyan xaalow isagoo sabi ahoo yar ayb waxanaanan min ladunnaa oo dadka waaweyn waxay fahmaan oo weynida ku fahmaan ba isaga yaraan ilaahay ku fahmsiiyey waxanaanan ayaanu siinay naxariis ayaan siinay min ladunnaa innaga xaggeenna ka ahaatay wa zakaatan dahaaro ayaan siinay dahirnaan min adunuubi laga dahiro dunuubtii iyo in ilaahay daacadiisa uu markaa loo isticmaalo oo daacada rabbi uu ku taagnaado wa kaana wuxuu ahaaday huwa nabiyullaahi yaxyaa taqiyan buu ahaaday mid ilaahay ka dhowrsado ka cabsado ayuu ahaadayoo wuxuu uga dhowrsanayaa inuu biimtithaalil awaamiri awaamirtau fartoonaado iyo inuu ka haro ee nawaahida iyo waxyaabihii alla ka reebay wa baran ayuu ahaaday baari ayuu ahaaday biwaalidayhi labadii labadii dhashayna baariba u ahaaday walam yakun maunan ahayn jabbaaran mid kibir badan oo iskibriyo oo daacada rabbi ka santaago iyo daacada labadii dhashay labadiisii waalid marka qofka inuu rabbigiisna yaqaano uu adeecsan yahay waalidkiisna uu u hayo xuquuqdoodii og yahay wax laysku ammaanayo waa iyadana nacam lianna allah wuxuu leeyahy an ishkur lii waliwaalidayka labadaadii waalid marka xuquuq marka alla laga soo tago rasuulkana dabcan da laga soo tago iyagaa kugu ayaa iyagaa ugu xaq badan wax adiga marka nicmo iyo gallad kugu leh iyagaa ugu waaweyn leanna sabab yacni wujuudkaagii bay sabab iyaga u yihiin marka walam yakun ma unan ahayn jabbaaran mid ka santaago can daacati rabbihi rabbigii daacadiisa iyo wa daacati waalidayhi casiyan ay caasiyan mid caasi a ma uunan ahayn ayb casiyan marka idaa cisyaanin caasiyan wa salaamun wa amaanu nabadgeliya calayhi korkiisa ah yowma maalin wulidda la dhalay marka yowmadan iyo wa yowmada ka dambayso yowmada marka fatxada ku taallo lababa waa ku bannaan tahay inay noqoto marka nasbo oo icraab ay tahay mucrab in laga dhigo ama in mebni laga dhigo fatxadu calaamatu binaa ay iska noqoto labadaba waa waa bannaan tahay ikhtiyaarka marka la yidhaahdana meeshan hore wulidada maadaama ay ficil maadi mebni ah ay tahay binaha fiican wakhtar binaa binaa matluwi ficlin buniya waxaa markaa la dooranayaa ficil mabni ah ee id iyo yowma iyo yacnii duruufta ayagu jumalka loo idaafeeyo markay jumalku yihiin jumal ficli ah marka ay yihiin ficil mabni ah marka loo idaafeeyo iyada marka binaha fiican yowma marka waa fatxada ku taalo waa fatxatu binaa wa yowma yamuutuda dambana yamuutu waa ficil mudaaric waa mucrab isaga oo mabni ma aha isagu marka wuxuu ku fiican yahay marka waa yowmadiisa in laga dhiga mansuub oo fatxadaasi marka ku taallo waa calaamatu nasbin in in markaa sidaa laga dhigo haddii mebni laga dhigaana waa bannaan tahayoo waa midda ibnu maaligi yidhaah waman banaa falan yufanada ayb wa salaamun wa amaanun nabadgeliya calayhi korkiisa ahaatay yowma maalin wulidda la dhalay maalintii la dhalay nabadgelyo ou shaydaan ka nabadgalo ayaa u ahaatay dushiisa ahaatay ayb iyo wa yowma maalin yamuutu ou dhimanayo iyadana marka maalinka ou dhimanayana eeqabrigii iyo shiddadiisii iyo nabadgelyo uu ka nabadgalaa dushiisa ahaatay ayb iyo wa yowma maalin yubcathu lasoo bixinayo xayan isagoo nool marka lasoo saarayo qiyaamaha bankeeda ou imaanayana ahwaasha qiyaamaha nabadgelyo ayaa uga sugan yacni korkiisa ahaanayso ayb meeshaa marka saddex waqti baa la sheegay sufyaanu bnu cuyayna wuxuu yidhi awxashu maa yakuunu linsaanu fi hadihi alaxwaal marka uu qofku ugu yacni wehel ownan haysanin marka uu ugu wehel yaryahay wax weheliyaa ownan haysanin waa saddex xaaladood buu leeyahay yowma welida maalinta la dhalayo fayakhruju mima kaana fiihi meeshii uu ku jiray buu kasoo baxayaa meel ownan aqoonin buu imaanayaa marka caalam laga qaylinayo oo yacnii iftiin uu ka baxayo oo uunan hore u arkinba yuu arkayaa ayb xaalad marka waa taas wa yowma yamuutu maalinka uu dhimanayo fayaraa qowman qoom ayuu arkayaa lam yakun caayanahum uunan u arki jirin waa malaa-igtiibuu arkayaa marka arwaaxdii qaadaysay nacam dad uunan yani malaa-ig uunan arki jirin qoom uunan arki jirin buu arkayaa waa waxshab uu dareemaa marka nacam iyo wayowma wa yowma yubcathu maalinta lasoo bixinayana fa yaraa nafsahu fii maxsharin naftiisu wuxuu ku dhex arkayaa goob dadka lagu soo ururiyey lam yara midlahu iyadoo kale uunan arkin waa bankii qiyaamaha w nacam fakhusa yaxyaa bisalaamati fi hadihi lmawaatin nabiyullaahi yaxyaa marka waxaa lagu gaar yeelay marka ammaan in ilaahay siiyey saddexdaas meel nacam ayb waa arrin iyadana marka weyn oo ilaahay uu ku manaystay nabiyullaahi yaxyaa marka qofku waxaa la rabaa marka saddexdan waqti de waqtiga aad dhalanayso de adiga wax badan ma ogidba qofku marka uu dhalanaya marka adiga wax kuma saarna markaas waalidka adiga laakiin ku dhalaa waxaa laga rabaa in marka aada soo baxdaba sida xadiid xasana uu tilmaamayo qofka cunugu markuu dhasho soo baxo in lagu addimo si waxa ugu horeeyo ou maqlaaba ay noqdaan adaan tawxiid iyo ilaahay la weyneynayo u noqdo shaydaankiina looga eriyo ayb inta aada nooshahayna waa inaad marka tawxiidka ku noolaato si marka aada dhimanayso aada ugu dhimato tawxiidka korkiisa ilaahan weydiisanaynaa inuu nagu dilo tawxiid korkiisa ayb marka xaaladaasna qofku wuxuu u baahan yahay habaad iyo sugnaansho inuu sugnaado leanna markaad dhimanayso waxbaad arkaysaa shaydaankuna waa ku dadaalayaa inuu khaatumada kaa leexiyo de inaad marka adduunyada intaad joogtana rabbi bariso marka aada yacnii si aada ugu dhimato khaatumo fiican acmaashana aada ku dadaashaa la rabaa leanna qofku wuxuu ku soo baxayaa ama u yacni wixii uu ku dhintay dabcan waxa uu ku dhimanayana waa wuxuu kusoo noolaa qalbigaagii inaad wanaajiso acmaashaadii wanaajiso alla barigii aadan ka tegin nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinkaaga ku sug markaasaa la dhihi jiray inta aada sidan alla ka baryaysa badana markaasuu nabigu sala allahu calayh waali wasalam uu dhihi jiray ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa ilaahay yacnii quluubta waxay ku jirtaa laba farood oo faraha alla ka mid ah siduu doonuuna u gedgediyaa rabbi subxaanahu watacaala marka maanta qofku waa xaalad berrina xaalad kale ma ogid marka xaaladaadu sida ay noqon doonto markaa inaad ilaahay bariso daa'iman camalkiina ku dadaal oo asbaabtii waaye waxaad kaloo ku dadaashaa alla barigana inaa aada u badiso gaar ahaan khaatimadaada iyo wuxuu alla kugu khatimayo inaad ku dadaashid oo nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi inama alacmaalu bilkhawaatiin acmaasha waxay ku ahaataa yani waxaa laga fiiriyaa ama ictibaarkeedu uu yahay waxa ay ku dambeyso waxa ay ku dambeyso waxyaabaha marka qofka khaatimada ka khariba waxaa ka mid a bidcooyinka waxaan diin ahayn inuu ka diin dhigto oo cumrigiisa waxaan diin ahayn inuu ka diin yeesho waa waxyaabaha ka khariba qofka khaatimadiisay ka mid tahay macaasidu ayaguna sidaas waay wixii qalbigaaga ku weynaado ayaad ku dhimanaysaa alimaamu ibnulqayim kitaabkiisa addaa wadawaa wuxuu ku sheegaa cabdulxaq ilishbiilina kitaabkiisa alcaaqiba wuxuu ku sheegaa nin baa waxa uu yidhi haween gurigiisa hortiisa marayso ayuu arkay oo aada u qurux badan oo weydiinayso meel oo dhahayso ayna xamaamu minjaab minjaab meelaha meelihiisa xamaamaadkiisii aaway dhahayso meelaha biyaha kululiya lagu dabaasho ama lagu qubaysto ayay raadinaysaa markaasuu wuxuu yidhi halkan waayo soo gal markuu soo markay soo gashay buu ku xirtay albaabka kor kaga xiray markaasuu wuxuu yidhi ka dalbay inay isu makaniso markaasay iyaduna waxay tihi waa ismakan waa ku makansiinayaaye waxaad samaysaa bay tihi oradoo wax aan cunno raadi gaajaana hayso ninkii markaasuu tegay isagoo marka inta isdaraan darayo waxaasaa qalbigiisa ku weyn waa baxay markaasuu cunno iyo waxbuu raadiyey albaabkii bay iska furtay waa ka tagtay iyadana markuu soo laabtay ma leh markaasuu wuxuu ku khafiifay yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna atariiqu ilaa xamaami minjaabi sidii baa marka maskaxdiisii ka badatay ka badatay waa ku weynaatay markii uu dhimanayay baa marka waxaa la yidhi warqul laa ilaha illa allahu dheh markaasuu wuxuu leeyahay yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna طariiqu ilaa xamaami min jaabi qof walbaa marka wixii uu ku weynaado ku dhimanayaa nacam abu zurcata araazi raximahu llahu tacaala isagana markii uu dhimanayay oo fii xaalati nasci uu ku jiray ayaa waxaa dhacday abu xaatim iyo moxamed ibnu muslim ibni waara iyo rag akhyaara u yimaadeen asxaabtiisa ahaa markaasay waxay yidhaahdeen abu zurca aan u laqinno tawxiidka laa ilaha illa allah waa dhimanayaay markaasay waxay yidhaahdeen waa ka xishoodeen oo heybatan lahu yacni iyagoo aada uga heybaysanayo war xadiidka kusoo arooray laa ilaha illa allahu qofka in loogu khatimo fadiiladeeda ee mucaad ibnu jabal aan ku ag sheeg sheegnay dheheen waa intaasoo marka uu qabsadaaye sanadkii xadiidkay soo bilaabeen marka meel dhexe marka nin walba uu marsiinayo waa ka istaagay waa ka istaagtay kan waa ka istaagtay kan waa ka istaagtay nin walbaa meel dhexay uga fadhiisatay abu zurca marka isagoo fii xaalati nasci ku jira qabsaday sanadkiibuu kaxeeyey ilaa mucaad ibnu jabal qaala qaala rasuulu llahi sala ll ly slama man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah sidaas markuu yirina waa dhintay isagoon dhammaystirinba xadiidkii dakhala aljanna aan dhammaystirin qofku marka wuxuu ku noolaadaa wuxuu ku dhintaa wixii uu ku noolaay hadda intaad caafimaadka iyo maskaxda fiican tahay intaad dhallinyaronimadaada wixii aad ku dhammaysato ood juhdigaaga iyo waqtigaaga ku bixiso ayaad ku dhimanaysaa sida qaalibkaa wa de ilaahay isagaa marka axwaashiisa axwaal gedgedin karo laakiin sida badan sunnada ilaahay subxaanahu watacaala sidaas weeyaan marka qofku de lahwi iyo lacib iyo dheeldheel iyo waqtigiisu inuunan ku dhuminin wa haddii mawaaqiftaa saddexdaa inuu badbaado ou rabo mowqifka saddexaad marka waa marka ilaahay la hor istaagayo waa xaalad dhib badan iyadana nacam qofkii ilaahay u fududeeyo unbaa ka bixi karo iyadana waxaa looga baxaa daartan hadda aan joogno in dhexdeeda lagu dadaalo ayb marka allah subxaanahu watacaala qisadii nabiyullaahi yaxyaa sidaabuu ku gebagabeeyey qaala tacaala allah wuxuu yihi wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makanan sharqiya qisatu maryam ayaa laga gelayaa halkan allah wuxuu leeyahy wadkur xus fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa kitaabkana qur-aankaa loo jeedaa qur-aanka dhexdiisa ku sheeg maryama maryamo ku sheeg qur-aanka dhexdiisa id waqti intabadad ay fogaa yacnii fogaatay gees uga baxday min ahlihaa dadkeedii makaanan meel ay ku fogaatay makaanka oo sharqiyan qorax soobax xaggiisa ah fatakhadat waxay yeelatay min duunihim iyaga sokadooda waxay ka samaysatay xijaaban xijaab bay ka samaysatay fa arsalnaa waxaanu usoo dirnay ilayhaa iyada xaggeeda ruuxanaa ruuxaani ayaan usoo dirnay oo waa jibriil fatamahala wuxuu iskugu ekaysiiyey lahaa iyada basharan bashar buu iskaga soo dhigay basharka oo sawiyan toosan qaalat waxay tidhi maryam inii aniga acuudu biraxmaani allaha raxmaankaan magangelayaa minka adaan kaa magangelayaa in kunta haddaad tahay taqiyan mid ilaahay ka baqayo iga leexo oo idhaaf qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale maahani ana anigu rasuulu rabbiki rabbigaa miduu soo diray ayaan ahay ursiltu ilayki adiga xaggaagaa la iisoo diray liahaba laki saan kugu hibeeyo oon kugu sheego in rabbi uu kuu hibeynayo ghulaaman wiil wiilka oo zakiyan dahiran qaalat waxay tidhi annaa kayfa sideebaa yakuunu lii ou iigu ahaanayaa ghulaamun wiil walxaal lam yamsasnii ownan itaabanin basharun wax bashara oo iyadoo ownan itaabanin walam aku aanan ahayn oonan ahaanin baqiyan mid markaa faaxisho samayso oo zino samaystana aanan ahayn ayb qaala wuxuu yidhi kadaliki alamru arrinku kadaliki kaagaas waa sidaadaas oo kale waa qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa abuuristaasi adiga inaan wiil kaa abuuro aabba la-aan iyadoo wax ku taabtay aanay jirin hayinun mid fudud waayo calaya korkayga ayb waanan abuuraynaa wiilkaasi sida wafacalnaa dalika sidaa baan samaynay linajcala si aan uga dhigno wiilkaasi aayatan calaamad waxdaaniyada alla lagu garto linnaasi dadka aan uga dhigno waraxmatan naxariis aan uga dhigno minaa naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa kaana wuxuu ahaaday khalquhu minki abuuristiisa adiga xaggaaga laga abuurayo amran arrin ayuu ahaaday arrinka oo maqdiyan la xukumay mar hore oo ma baaqanayo mana joogsan karo marka alla wuxuu leeyahy wadkur xus filkitaabi kitaabka dhexdiisa maryama maryamo ku dhex sheeg kitaabka dhexdiisa id marka waa daraf dabcan darafkuna marka de meel oo wuxuu u baahan yahay darafkaasi maxal buu u baahan yahay laftiisa maxalkaasi marka qaar waxay yidhaahdaan udkur baa lagu tacallujina oo marka wuxuu noqonayaa wadkur xus filkitaabi kitaabka dhexdiisa ku sheeg maryama maryamo ku xus id waqti xus oo sheeg intabadad min ahlihaa ay ka dheeraatay dadkeedii marka id waxaa lagu tacallujinayaa udkurtaas hore waxaa kalaa culimada qaarkood ay leeyihiin id waa bedel oo maryamaa laga bedelayaa waana bedelu ijtimaal lianna axyaanta iyo waqtigu qofka ayuu ku xeeran yahay maadaama wax qofkii ku xeeran uu yahay bedelu ijtimaal waa noqon karaa zamaqshari baana sidaas wato abulbaqaa alcukburi imlaau maa mana bihi raxmaan isagu wuxuu leeyahay arrintaasi waa bucdi baa ku jiro abu xayaan ilandalusi laftiisa si karoonow sheegay isaga sida uu zamaqsharigaa sheegay oo id in laga dhigo bedelu ijtimaal ahaan waa laga fiican yahay waa yidhi laakiin bucdiga uu sheegay abu xayaan kuma raacin isaga oo waxau yidhi waa hada laysa bibaciidin waxa uu bucdi ku sheegayaa baciid maaha buu yidhi ayb marka waana laga dhigi karaayo sidaas marka uu u taxliilinayo zamaqshari waa sax wa nacam haddii marka id laga dhiga bedelu ijtimaal waxay noqonaya wadkur xus filkitaabi kitaabka dhexdiisa maryama maryamo ku sheeg id waqti sheeg nacam kitaab id waqti kitaabka dhexdiisa ku sheeg ayb macna ahaana hadda marka haddii udkur lagu tacallujiyo haddii sidan kale bedelka loo dhigaba isku macno unbay iska ahaanaysaa leanna bedelku niyatu takraari alcaamil ayuu leeyahay leanna maryama waxaa ku camal fashay udkur idna haddii bedel looga dhigo niyatu takraari alcaamila ku jira marka ayb wadkur sheeg fil kitaabi kitaabka dhexdiisa ku sheeg maryama maryam ku sheeg ayb id waqti ku sheeg kitaabka dhexdiisa waxaad ku sheegtaa intabadad ay fogaatay gees ay uga baxday min ahlihaa dadkeedii ehelkeedii makaanan meel ay uga baxday meesha oo sharqiyan bari xaggeeda xigtoo bari loo nisbeeyo ayb markaa dee xayd inay ka qubaysanaysay qaar baa sheego qaar kale waxay leeyiin cibaaday uga baxday inay soo ay cibaadaysato wahaakada faitakhadat waxay ka samaysatay min duunihim dadkeeda ka sokay xijaaban xijaab ayay ka samaysatay xijaab ayay ka samaysatay xayndaab ayay ka samaysatay fa arsalnaa waxaanu u dirnay ilayhaa iyada xaggeeda ruuxanaa ruuxeenni baanu u dirnay jibriil baa ruuxa loo jeeda leanna waxyiga ou la yimaadaa quluubta ku noolaataa fa tamahala lahaa wuxuu iskugu soo ekeysiiyey iyada basharan bashar basharka oo sawiyan eg ay muctadilan qaalat waxay tidhi de waxay aragtay qof un ag taagan waana ka cabsatay marka oo qofkani xumaan miyuu u socdaa bay is tiri qaalat waxay tihi innii aniga acuudu waxaan magangelayaa biraxmaani allaha raxmaankaan magangelayaa minka adigaan kaa magangelayaa in kunta haddii aad tahay taqiyan mid ilaahay ka cabsanayo factazil canii iga fogow iga dheerow jawaabu shardigu marka waa maxduuf waa la qadara ayb ama in kunta haddaad tahay taqiyan mid ilaahay ka cabsanayo fa inii astaciidu biraxmaani minka anuu allaan kaa magangelayaa markaas qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale maahane ana aniga rasuulu rabbiki rabbigaa midkii uu soo diray ayaan ahay mid uu soo diray liahaba xarafkan waxaa loo aqriyey labo sibaa loo aqriyey liahabana waa la aqriyey jumhuur saasay aqriyeen liyahabana waa la aqriyey liyahaba abu camar marka liyahaba buuba aqriyey liyahaba laki ghulaaman zakiyan haddii marka liyahaba laga dhigo liyahaballaahu waayo marka ilaahay inuu kuu hibeeyo adiga laki adiga uu kuu hibeeyo ghulaaman zakiyan liahaba haddii laga dhigana marka waxay tahay wixii isaga loo soo diray baa waxay tahay hibadaa ilaahay u hibeynayo iyada wiilka inuu u sheego ee wailaa ma laga wado liahaba laki inuu wiilka isaga bixinayo ma ahan jibriil inuunan bixinayninna waxaa ku tusaya inamaa ana rasuulu rabbiki waxbaan bixiyaa ma dhihine wuxuu yidhi anuu ergey lasoo diraan ahay ergeyga ama rasuulku muxuu qabtaa isaga wixii loo soo dhiibay buu gudbiyaa waxa loo soo dhiibayna waa bishaaradan nisbada marka kala dhexayso bish yacni bishaaradan jibriil nisbada marka jibriil kaga aadani waxay tahay inuu isagu markaa maryam u sheego oo ugu bishaareeyo amaa bixinta xaqiiqadeeda allah iskale dabcan marka qiraa'ada liyahabana tafsiir waa noqon kartaa liahaba lafteedana marka in la yidhaha ursiltu ilayki waa la ii kaa soo diray xaggaagaa la ii soo diray liahaba laki inaan adiga kuu hibeeyo calaa sabiili lxikaayati waay marka ibnu jariir sida uu sheegay waxaa la yaab leh marka bacdi nnaas baa marka aayaddan waxay u daliishanayaan ilaahay keyrkii in ilmo la weydiisan karo ay ilmana bixi karaan waa dad marka indhahoodii la tiray waay indhahoodii ilaahay baa wuxuu ka t baabi'iyey fahamka qur-aanku ka baabi'iyey lianna inamaa ana rasuulu rabbiki hadduusan arkaynin waa wareer nacam oo midda labaad haddii jibriil iyo alla uusan kala aqoonin waxa uu xibeynayaa inuu alla yahay isaga inuu soo diray jibriil haddaanu fahmayninna waa dhibaato kale qofkaasu marka inuu diin sheego ama uu ka hadlo ma u qalanto nacam ayb liahaba laki saan kugu hibeeyo adiga ayaa la iigu soo la ii soo dirayoo hibadii marka adiga aan kugu sheego in adiga lagu hibeynayo la qulaaman inan wiil zakiyan oo dahiran qaalat wuxuu waxay tidhi annaa kayfa sidee baa yakuunu lii ou iigu sugnaanayaa aniga ghulaamun inan wiil sidee buu iigu sugnaanayaa walxaal lam yamsasnii iyadoo uunan itaabanin basharun qof uunan itaabaninoo dee sida caadiga ah ilmuhu waxay ku dhashaan lab inuu u tago dhadig ilmo galeenkeedana marka ilmihii markaa nudfadii ama manidii ay gasho kadibna ilaahay sidaa uga beero waa sida asbaabta caadiga ee la yaqaano laakiin meeshani waxa ka socdo waxaa weeyaan wax khaariqu caado ah caadadiiba jeexayso qaalat waxay tihi marka annaa kayfa sidee baa yakuunu lii ou iigu ahaanaya aniga ghulaamun wiil walxaal lam yamsasnii uunan itaabanin basharun bashar uusan itaabanin walam aku aanana ahaanin baqiyan mid zaaniyadana aanan ahayn qaala wuxuu yidhi malagii marka alamru arrinku kadaliki sidaadaas waay sidaadaa oo kala way qaala rabuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa abuuristaa hayinun mid fudud waayo calaya aniga korkayga ku fudud walinajcala sidaa waxaanu u yeelnay wafacalnaa dalika sidaa baan samaynay linajcala inaan yeel ka dhigno hu wiilkaa inaan ka dhigno aayatan calaamad linnaasi dadka aan uga yeelno waxdaaniyada alla ay ku gartaan suuratu lmu'minuunna waxaan ugu tegaynaa wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aaweynaahumaa ilaa rabwatin dati qaraarin wa maciin calaamad marka waxdaaniyadii alla lagu garto shaydaankii laakiin dad badan waa dhumiyey fii sha'ni ciisa calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ka dhigay marka inay ilaahba ka dhigteen waa caabudayaan inuu ilaah yahay waxaa u daliila bay leeyihin aabba ma qabayaa dhalay haddii marka aabba la-aan ou dhashay oo hooyo keligeed ay dhashay ilaahbaa aabba u abay leeyihiin halkaasu ka dhumiyey suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay ilaahay inuu yidhi ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun hadday arrintaasu keenayso ruux hooyo keliya dhashay hadduu sidaa ku noqonayo ilaah ee kii hooyo iyo aabba midna aynan dhalin a ugaba habboonba markaas idinkuna ma dhahaysaan aadam waa ilaah ma dhahaysaan sideed ciise u dhahaysaan bal qur-aanka xujadiisa feeri siday xoog badan tahay waraxmatan naxariis inaan ka yeelno minaa naxariista oo minaa inaga xaggeenna ka ahaatay wa kaana wuxuu ahaaday khalquhu abuuristiisa minki adiga xaggaaga laga abuuro amran arrin ayuu ahaaday arrinka oo maqdiyan la xukumayo oo arrin la xukumayo oon xaggay xagga looga laalaabanaynin markaa kadibna marka yacni uurkiibaa marka ay way uur bay yeelanaysaa kadibna marka dhalmadeedii iyo nabiyullaahi ciisa shanigeeda iyo yaa markaa la gelayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed